faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aanan kugu haynana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ugu baaqaya ergada ka qayb galaysa shirka dibirsiinta galmudug in qalbigooda ay ka saraan inay qarashaada ka helaan shirka dibirsiinta kana fakaraan mustaqbalka ilmahooda iyo dhismaha galmudug loo dhan yahay dowladda kenya oo qarka u saaran inay ka tanaasusho dacwadda badda soomaaliya ee taalla maxkamadda i c j iyo dowladda federaalk soomaaliya oo soo dhoweysay go'aanka labada bilood dib lagu dhigaya dhegaysiga dacwadda badda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kormeer qarsoodi ah ku tegay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dad dhallinyaro u badan ciidamada dowladda maanta ay ku xirxireen deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka magaalada dhuusamareeb u jooga matalaada reer cadaadaha ugu baaqay ra-iisul wasaare xasan cali khayre inuu fuliyo ballanqaadyo ka hortegitaankooda magaalada dhuusamareeb madaxweynihii hore ee dalka simbawi robert mugaaba oo geeriyooday qodobadaas iyo qodobo kale warka duur ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargaroob asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa jimco taariikhda ay ku aastaysan tahay lixda bisha sagaalaad sannada labada kun toban iyo sagaalka warka waxaa soo saaray shaafici shariif maxamuud anigoo cumar ayaa la socodsiinaya kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ugu baaqaya ergada galmudug ee ka qayb galaysa shirka dibirsinta galmudug in qalbiyadooda ay ka saaraan in qarashaada ay ka helaan shirka kana fikiraan mustaqbalka ilmahooda iyo dhismaha galmudug loo dhan yahay raha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo xalay khudbada ka jeedinayay shirka dibirsiinta ee ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa sheegay inay jiraan dada ku fakiraya inay wax ka heli karaan dhismaha maamulka galmudug hase yeeshee kuwaasi looga baahan yahay inay ka fikiraan mustaqbalka iyo dhismaha maamulka galmudug ee loo dhan yahay waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray ra-iisul wasaare xasan cali khayre in dadka ku howlan dhismaha maamulka galmudug sida ay u dhaqmaan inay ku xiran tahay mustaqbalka dadka ay matalayaan waxa uuna ugu baaqay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada maamulka galmudug inay noqdaan kuwa u dulqa kuwa isku dulqaata islamarkaana ka wada shaqeeya danta guud ee shacabka reer galmudug isagoo hadal ka jeedinayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre shirka dib u heshiisiinta galmudug ayuu sheegay in shirkan uu gogolaxaar u noqon doono hay-adihii kala duwanaa ee u lahaa maamulka galmudug lana doonayo in lasii xoojiyo waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad isku haysataan anigu maxaan heli doonaa shirkan siduu noqon doonaa waxaan rabaa waxyar inaad ka fikirtaan kuwa mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaad u dhaqantaan ama aad u fikirtaan kuwa mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaad isugu tanaasushaan bil walba iyo sanad walba oo ka luma wiilkaas iyo gabadhaas eeldheer ama xarar dheere joogta waxaa mas-uul ka ah mar walba qof walba oo halkan taagan oo mas-uulka ah ma isku khilaafi karno inaan dhisno galmudug midaysan oo jooga meel cadow haysto oo halka hami uu leeyahay adigu waxa aad qabato sida aad u fikirto ama sida aad dadka ku dhinac fadhiya ula shaqayso waxaan rabnaa shirkan dib u heshiisiinta sida la sheegay inuu suu dhammaystiro wixii hore oo galmudug ay lahayd nidaamkii noo degsanaa dad badan oo soomaaliyeed ay ka soo shaqeeyeen laga bilaabo gaalkacyo oo senator cabdi kaydiid uu nagala joogo dad badan ay madax ka soo noqdeen qaar nool iyo kuwa aan nooleenba nidaamkaas inaan sii xoojinno oo uu noo dhalo dowlad goboleed kulligeen aan ku wada qanacsannahay sidaas daraaddeed ayaan caawa waxaan halkan ka caddaynayaa marka ugu horreysa in shirkii dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug uu noo furan yahay kulligeenna aan ka wada qayb gelayn waxaa kaloon soo jeedinayaa codsi ah waytan way noo dulqaateen culimmadii ahlu sunna magaalo madaxdii waan isugu nimid ciidamadii waa la qarameeyey kuwa amisom way joogaan ku dhowaad kun ergaa iyo madaxdii galmudug oo dhan ayaa halkan fadhida waxaan idinka codsanayaa fursaddan iyada ah inaan laga lumin reer galmudug xasan cali khayre ayaa bishii juun ee sanadkan labada kun toban iyo sagaalka waxa uu deegaanada maamulka galmudug ka bilaabay dadaal uu gundhigiisu ahaa ka guulgaaridda geedi socodka qorshaha reer galmuduga ay ku dhisanayaan dowlad goboleeda dhammaysa oo loo dhammaystiran yahay waxaana dadaalkiisa soo dhoweeyey beesha caalamka eena shacabka reer galmudug iyo bulshada soomaaliyeed oo dhan hadalkan ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaana ku soo aadaya iyadoo xilligan ay jiraan siyaasiyiin fara badan oo doonaya in ay ku loolamaan doorashada maamulka galmudug kuwaasi oo haatan bilaabay ololahooda musharaxnimo dowladda kenya ayaa qarka u saaran inay ka tanaasusho dacwadda badda soomaaliya ee talla maxkamadda caalamiga i c j iyadoo dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoweysay go'aanka labada bilood ee dib ay ugu dhigtay maxkamaddu dhegeysiga dacwadda badda shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa qarka u saaran in gebi ahaanba ay ka tanaasusho sheegashada biyaha soomaaliyeed ay ku dacwoonayso islamarkaasina ay taalla dacwadooda iyada iyo soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka a c j halkaasina lagu kala bixi doono kenya oo iyadu og in baddani aysan lahayn islamarkaasina ay tahay dhul soomaaliyeed ayaa waxay dalbatay in muddo kordhin loo sameeyo iyadoona ay ku gacan sayrtay arrintaasi dowladda federaalk soomaaliya waxayna kenya xilligaasi sheegtay in qareenadeeda qaar ka mid ah ay wax isdabamarin ka yimaadeen lala bedeli doono dowladda soomaaliya ayaa arrintaasi ku gacan sayrtay iyadoona ay xaq u leedahay maxkamadda cadaaladda ee c j in haddii mid ka mid a labada xubnood amaba labada dhinac ee dacwaddu ay ka taallo u diido go-aan ay ka qaadato arrintaasi kasoo yeerta mid ka mid a dhinacyadaasi maxkamadda cadaaladda a c j ayaa go-aan ku qaadatay in laba bilood oo muddo kordhin ah loo sameeyo dowladda kenya oo iyadu doonaysay in sanado dacwadani dib loo dhigo wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenyana waxay sheegayaan in xukuumadda nairobi ay ka arrinsanayaan in gebi ahaanba ay u tanaasulaan soomaaliya islamarkaasina iskaga laabtaan dacwadda ay ku sheeganayaan badda soomaaliya maadaama guuldarrooyin isxigxiga oo taariikhi ay soo wajaheen kenya ayaa dhinacyo badan u soo martay soomaaliya sidii baddaasi ay kaga guulaysan lahayd iyadoo ka gudbisay dacwada al-shabaab loogu darayo argagixisada caalamka taasi oo cunaqabateyn lagu saari lahaa soomaaliya waa ay ku guuldaraysatay mar kale midowda afrika ayaa hordhigtay inay dh- kala dhex galaan soomaaliya iyo kenya islamarkaasina badda si hoose loo dhammeeyo oo qaab afrikaana loo dhammeeyo haase ahaatee waa ay ku guuldaraysatay mar kale oo wadamada ku midaysan midowda afrika ayaa ka codeeyey waxaa sidoo kale ay wadaa qaraar ay ku doonaysa inay ku raadsato kursi ka mid ah shan iyo tobanka kursi ee aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay si ay ugu sahlanaato in ay laasho amaba ay eh, wax ka bedesho maxkamadda cadaaladda ICJ ee dacwada hortaalle ee soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya ayaa jawaabo degan mar walba ka bixisa go-aanada aan quruxda badnayn ee ay qaadanayso dowladda kenya waxaana markani dowladda soomaaliya ay ka jawaabtay muddo kordhinta ay samaysay maxkamadda cadaaladda i c j ay sheegtay in laba bilood dib loo dhigay ee dhegeysiga amaba dacwadda badda ee u dhaxaysa soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ku qanacsan tahay go-aanka maxkamadda cadaaladda i c j arrintaas inay u samaysay kadib markii cadaadisyo ay kaga yimaadeen iyo in kiiskana ay iskaga laabanayso dowladda kenya safiirka u fadhiya soomaaliya midowda afrika ayaa waxa uu go-aankaasi ay qaadatay maxkamadda cadaaladda i c j uu sheegay in ay tahay mid lagu tixgelinayo codsiga ka yimid ee dhanka kenya iyo sidoo kale jawaabta ay ka bixisay dowladda federaalk soomaaliya fiqi ayaa xusay in aysan wax dhibaato u arkinin go-aanka islamarkaasina aanu ahayn mid dhibaato ku haya soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo dhoweynayaan tillaabadani islamarkaasina ay ku faraxsan yihiin go-aanka ay qaadatay maxkamadda cadaaladda i c j waxay noo soo gudbisay go-aankeeda ah in markay fiirisay codsiga kenya iyo codsiga soomaaliya marka iyadoo ka xun waxay go-aan ku gaartay in maaragtay laba bilood dib loo dhigo labadaas bilood maaragtay oo ku aadan bisha november afarteeda wiiga bisha november afarteeda ayuu bilaawanayaa maalinta isniinta oo bisha afarteeda ah ee ilaa iyo jimcaha u soconaa hadduu ilaa yidhahdo runtii horta maxkamadda badanaa aalaaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood marka waxay waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in ma codsiga kenyana ay tixgeliso kenana ay tixgeliso marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in keiskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey la annaga waxaan u aragnaa go-aan runtii oo fiican oo maaragta hadda laba bilood waa waa berito bisha octoobar unbaa naga xigta november bilowgeeda waaye marka annaga waxaan u aragnaa go-aan runtii oo oo annaga dhibaato nagu ahayn maaragta waa soo dhaweyneynaa hadduu ilaahay i c j ayaa waxay ku dhawaaqday in dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda badda ad- labada dal ee soomaaliya iyo kenya waxaana la dhegeysan doonaa afarta nofembar ee sannadan labada kun sagaal iyo tobanka iyadoona dooda ay ku horeyn doonto soomaaliya maxsanede shaafici gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kormeera qarsoodi ah ku tegay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeer ku sameeyey qaar ka mid ah degmooyinka maamulka gobolka banaadir si ugu kuur galo xaalada ammaan ee degmooyinka maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kormeeraya degmooyinka yaaqsheed boondheere shangaani iyo karana kaas oo ujeedkiisu ahaa mid uu duqa magaalada muqdisho ugu kuurgalayay sida maamulada degmooyinka iyo saraakiisha ammaanka ee saldhigyada ay hameenka ula falgalaan ah howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada caasimada ee muqdisho gudoomiyaha ayaa faraya gudoomiyaasha degmooyinka uu kormeeraya inay mas-uuliyada iska saaraan ah howlaha amniga degmooyinka ay mas-uulka ka yihiin ah, isaga oo ku bogaadiyey ah howlaha kala duwan ay u hayaan ah shacabka soomaaliyeed saraakiisha laamaha ammaanka ee ku sugan degmooyinka gobolka ayuuna uga mahad celiyey sida ay u sugayaan amniga magaalada caasimada ee muqdisho waxa uuna faraya in ay u naxariistaan shacabka magaalada caasimada ee muqdisho kormeerkana gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed ku sameeya degmooyinka ayaa waxaa ku weelinaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka socotay xaafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xaafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre odayaasha dhaqanka ee magaalada dhuusamareebe u jooga matalaada reer cadaado ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaare xasan cali khayre inuu fuliyo ballanqaadyada ka hortegitaanka magaalada dhuusamareebe mahad nuur axmed ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada dhuusamareeb si rasmi uga daafura shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo ay ka qayb galeen ergooyinkii ku matalaysa dhammaan reer galmudug ra-isul wasaaraha ayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha uga mahad celiyey dadaalka dheereyga ay galeen isku keenida bulshada galmudug ayaa sheegay in shirkani gogol xaar u yahay dhismaha galmudug loo dhan yahay oo ka shaqeeya danaha reer galmudug kana qayb qaata horumarka guud ahaan ee dalka shirka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya odayaal ugaasiyo iyo qaybaha kale ee bulshada qaar ka mid odayaashii ka qayb galay oo ku matalaya deegaanada galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay tahay midaani mid lagu far qaar ka mid a odayaasha ku matalaya shirka magaalada cadaado ayaa sheegay inuu ballanqaadkii dowladda federaalk soomaaliya u sameeyey reer cadaado ay ka dhabaydo islamarkaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu tago magaalada cadaado si u xaliyaha tabashada odayaasha cadaado annaga reer cadaado dhegteennay gasho dhegta kalena waa ka baxday qalbigeennana waa gasho mar baan wax maqalnaa markaan maqalnana waa ku dhegnaa ma ahan qodbasiro mana ahan war la qarinaayo dal iyo debad saleebaan meelay joogaan warkaasna waana u duubayaan wayna rabaan annaga dawladdu waa dawladdeennii ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaaraheennii dawladda iyo ra'iisul wasaaraha iyo dalka qaybtaan ku lehnaa waa ka qaadanaynaa laakiin qaybta aan konseenka ka qabno ama aan doodda ka qabno mudane ra'iisul wasaare reer cadaado waxay rabaan inay kaala hadlaan hadda waxaa jooga dhuusamareeb boqol qofaa joogta aniga adugu cadaadaan ku wada hadalnay waxaa tidhi odayaasha dhuusamareeb ha yimaadeen waxaan ku idhi dhuusamareeb ma khayrkii baa yaalla anaa hayee ha la ii yimaadaa tidhi waa kuu nimid martiyaan caawa kuu nahay adaan kuu joognaa dalabkaagiyaan ku nimid inaadna qaabishaan rabnaa wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye walaalkeenaan farriin kuu soo farnay runtii isagoon soo gudbin inaan sheego waan dareemayaa laakiin culayska annagana haystaa ka daran dadkaan matalnaay kuma qanacsana ilaa tabashadooda la xalliyo siday waxoo socdaan mudane ra'iisul wasaare kuma qanacsana waxaan rabnaa saleebaan inaad qaabisho waxaan rabnaa cadaado inaad tagto waxaan rabnaa tabashadooda inaad xallido haddaad reexalaala qanciday haddaad reexalaala u socoto haddaad reexalaal rabta inaad ka quslido aadaan kugu mahad celinayaa boqol oday baa caawa dhuusamareeb joogta xildhibaanadii baa jooga mas-uuliyiintiibaa joogta haddii guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo xildhibaanadu ka xishoonayaan qabiilka annagaa afka qabiilka ku hadlaynaa ra'iisul wasaare inaad saleebaan qaabishaan kaa rabnaa cod dheeraan ku leennahay galmudugaan ka mid nahay waxbaan la qabnaa laakiin wax tabashadeenna ra'iisul wasaare qaabil ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu ka sheekeeyey muhiimadda shirkani u leeyahay reer galmudug waxa uuna sheegay inay gogoshaani ay kow u tahay dhismaha galmudug loo dhan yahay islamarkaana wax kastoo ay qabaan beelahaasi la dhammaystiri doono
maadaama marka haddii aad tihiin reer galmudug aada isku raacdeen inay tahay xuduntii dalka aada og tihiin inay lafdhabar tahay su-aashii waxa ay tahay siduu u noolaanayaa qof xudunta laga hayo haddii aan xuduntii daawo loo helin soomaaliya daawo loo heli maayo galmudugna waa xuduntii ma daaweysno galmudug daaweysan galmudug nabad ah galmudug heshiis ah galmudug leh maamul shaqeeya waa horumarka dalka iyo dadka soomaaliyeed haddii aan ku sii noolaano galmudug wax la kala leeyahay oo aan la helin galmudug wax la wada leeyahay waxaa khatar ku jira mustaqbalka galmudug taasoo khatar gelinaysa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa dhab reer galmudug inaad xoolaha kala leedihiin inaad beeraha kala leedihiin inaad ceelasha kala leedihiin inaad beelaha aad kala dhalateen aad ku kala abtirsataan sida halkanba aad ka sheegteen laakiin caawa iyo berri waxaad u baahan tihiin inaad samaysataan wax aad wada leedihiin oo aad wada difaacdaan lahjecla idinka wada hayso aada u siman tihiin oo hoggaankeedu galo doorasho xor iyo xalaal ah oo xilkeedu meerta yahay waxaan rabnaa galmudug inay ahaato muunada soomaalinimada kana faa'iidaysanno astaamaha dadkeeda astaamaha dadka galmudug oo ku salaysan inay lihiin dad qiiro leh dad qab leh dad dhaqanka garanaya dad muuqaalka lagu yaqaano ay yihiin soomaalinimo dad aan aqbalayn quursi dad aan ku shaqayn nacayb waa inaan ogaanaa in gogasha la dhigay iyo heshiiska laydinkugu baaqay inay tahay furaha mustaqbalka galmudug oo ku qotoma nabad dowladnimo midnimo waxwadaag wada noolaasho iyo is-cafis
shirkan dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka furmay magaalada dhuusamareeb ayaa socon doona muddo maalmo ah oo looga tasho doona ayaha maamulka galmudug maxsanid maanur madaxweynihii hore ee dalka simbawe master robert mugabe ayaa maantay geeriyooday kadib muddo sannado ah oo uu xanuunsanayey warar ay shaacisay dowladda simbawe ayaa sheegayay inuu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi master robert mugabe kaasi oo in muddo ah xanuunsanayay eheladiisa ayaana warbaahinta u xaqiijiyey war qoraal ah oo bartiisa twitterka uu ku daabacay wasiirka waxbarashada dalka simbawe ayuu kaga hadlay geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi robert mugabe madaxweynihii hore ee dalka simbawe ee geeriyooday master mugabe oo ahaa sagaashan iyo shan sano jir waxa uu in muddo ah la jiifay xanuun hayay iyo sidoo kale gabow isbiirsaday waxaana lagu daweynaya isbitaal ku yaala dalka singabur halkaasi oo uu ku geeriyooday oo uu weligiis caafimaad ahaan u jiray muddo sannado ka hor ayuu xilka ku wareejiyey amirson mananagawa kadib markii milatariga dalkaasi ay afgembi ku rideen maamulkiisa master mugabe ayaa xilka looga qaaday afgembigii militari bishii nofembar ee sanadkii labadi kun toban iyo toddobadii taasi oo soo afjartay xukunkii sii socday in ka badan muddo soddon sano ah roberto mugabe waxa uu dhashay koob iyo labaatankii febraayo sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo afartii waana shakhsi taariikh weyn ku leh dunida inta badanna lagu yaqaanay hadallo cadcada oo aanan lahayn cabsi marka uu la hadlayo siyaas siyiinta reer galbeedka ah master mugabe waxyaabaha uu soo maray noloshiisa waxaa qayb ka ahayd in uu xabsi ku jiray in ka badan toban sano kadib markii uu eedeeyay dowladihii gumaystaha sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii sidoo kale door weyn ayuu ka soo qaatay dhismaha dowladnimada iyo hogaaminta dalkiisa balse waxa uu ahaa qof in muddo ah xilkaasi hayay taasi oo keentay in ugu dambayna xilka laga tuuro guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duur aad kala socoteen raadiya cadaadaha warka waxaa soo saaray shaafici shariif maxamuud anigoo cumar ayaan la socodsiinayay warkan warka xiga duhur wanaagsan